الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال البخاري رحمه الله باب من مد بابي لم يرى آن أرق التشهد الأول التحيات كهر واجبا واجب آن أرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي لرسولك قام waa ka istaagay min arakcatayni labadii ragcadooda hore isagoona atixiyaadsan walam yarjic atixiyaadkana kuma soo noqon qaala xadatanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun can الzuhri qaala xadaanii cabdالraxman ibn hurmuz mawla bani cabdilmuطalib wa qaala marata marna wuxuu yihi mawla rabiica ibn اlxaaris labaduna isma diidayaan oo rabiica ibn alxaaris reer bani cabdilmuطalib ayaa laftiisu uu ka mid yahay oo marna waxaa la sheegay qofkii sida gaarkaa mawlaha ugu ahaa marna waxaa la sheegay reerkii qofka mawlaha u yahay uu ka mid ahaa ana cabdاllahi bna buxayna wa huwa cabdullaahi bnu buxayna min asdi shanuu'a qabiilada la idhaahdo ayuu ka mid yahay wa huwa isaguna xaliifu libani cabdimanaaf reer bani cabdimanaaf buu isaguna xaliif ama gaashaanbuur la aha wa kaana wuxuu ka mid ahaa min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam salaa bihim waa tukiyey aلduhra salaadii duhur faqaama waa kacay fi rakcatayni labadii ragcadood aluulayeyni hore oo lam yejlis ma fadhiisan markuu labadaa hore tukaday faqaama annaasu dadkiina waa kaceen macahu rasuulka maciisa xataa idaa qadaa ilaa uu dhameeyey asalaata salaadii waintadara annaasu dadkiina ay sugeen tasliimahu salaamo naqsigiisii kabara waa takbiirta wa huwa jaalisun isagoo fadhiyo ayuu takbiirtay fasajada waa sujuuday sajdatayn laba sujuudood qabla an yusallima intaanu salaamo naqsan ka hor uma dabeetana sallama waa salaamo naqsaday baabkan alimaam albukhaari raximah allahu tacaala xukunkiisa si go-an uma sheegin maadaama la ysku khilaafay laakiin waxa uu ishaaray ama uu tilmaamay in culimada qaarkood ay yidhaahdeen atixiyaadka hore waajib maaha wuxuu sheegay markaa daliilkii ay deliishadeen oo marka hore wuxuu sheegay wejhu listidlaal daliilka oo xadiidka soo socda ahi qaabka uu deliil ugu noqon karo atixiyaadka hore inaanu waajib ahayn oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu saahwiyey atixiyaadka hore uu ilaabay rasuulku dib uguma noqon sujuudu sahw sujuudu sahwi ayuunbuu la yimi markuu xusuustay atixiyaadku inuu ka maqan yahay ama la xusuusiyey haddii atixiyaadku uu waajib yahayna atixiyaadka hore weeyaane waa ku noqon lahaa bay yidhaahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kale yidhaahdeen haddii uu waajib yahay rasuulku saxaabada ridwaan ullaahi calayhim la sabaxu subxaana allah ayay odhan lahaayeen markuu rasuulku ilaabey uu ka tegey laakiin saxaabada subxaana allah inay yidhaahdeen ayaa sugnaatayba waxay yidhaahdeen markaa haddii uu waajib yahay sujuudu sahwi ma kabeen sujuudu sahwigu waajibaadka inaanu kabinna waxaa daliilo ah dee haddii uu ka tago takbiiratulixraamka qofku uu ilaabo ama rukun kaloo arkaanta salaada ka mid ah sujuudu sahwigu kabi mayse dee waa inuu la yimaado atixiyaadkuna waa sidaas oo kale ayay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin tashahudka hore waa waajib min waajibaati asalaa laakiin rukun ma aha farqibaana udhaxeeya waajibka iyo rukunka oo qofku hadduu rukun ilaabo sujuudu saawi rukunkaa kabi maysa horta rukunkii waa inuu kusoo celiyo laakiin waajibku waa ka duwan yahay oo xadiid kale wuxuu daliil u yahay qofka ilaabo waajib waajibaadka salaada ka mid a inuu ku soo celiyaa inaanay waajib ahayn mar hadduu maxalkiisii iyo meeshiisii uu dhaafo ee ay tahay inuu la yimaado sujuudu sahw sujuudu sahwiguna ay kabayso oo meeshiisa ay buuxinayso culimmada markaa ku tagtay inuu waajib yahay waa fara badan yihiin imaamu axmed iyo isxaaq ibnu rahawaya iyo leyt ibnu sacad waana qowl laga soo wariyey imaamu shaafici raximah اllahu tacaala waxaanay u deliishadeen atixiyaadkaa hore inuu waajib yahay axaadiid fara badan axaadiidaasi waxaa ka mid a xadiidu caaisha fi صaxiixi muslim ana nabiya calayhi الsalaatu wasalaam qaal fii kuli rakcatayni taxiya laba ragcadood oo kaste waxaa ku jira atixiyaad fi صaxiixi muslim min xadiidi caaisha waxaa kaley xujaysteen almusii salaata ninkii salaaddiisa xumeeyey rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waxyaabuu ku yihi waxaa ka mid ahaa faإida jalasta fii wasaط الصalاة faطma'ina wاftarish fakidaka اlyusrى watashahad faإida jalasta fii wasaط الصalاة salaada dhexeeda markaad fadhiisato manaa waa tixiyaadkii dhexe faطma'ina xasil fadhigaa ku xasil waftarish fakidaka اlyumna bawdadaada midigna goglo bimacnaa ku fadhiiso lugtaada midig uma tashahad dabeetana atixiyaadso wa amar walamru lilwujuub siduu leeyahy alimaamu axmed raximah اllah amarkaa uu rasuulku amray inuu atixiyaadsadana wujuub ayuu faa'iideynayaa wakadalika rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi sida aynu ku arki doonno xadiidka ibnu mascuuda soo socda idaa salaa axadukum falyaqul ataxiyaatu lilaahi wالsalawaatu wالطayibaat oo falyaqul dee lafteeduna waa amar kadalika waxaa culimadu ay u xujaysteen atixiyaadka hore inuu waajib yahay waxaa culimada qaarkood ay yidhahdeen salaadu markii hore laba ragcadood bay ahayd sida xadiidu caaisha ku sugan furidat salaatu rakcatayni rakcatayn wa kaana tashahudu fiiha waajiban atixiyaadkuna dee waajib buu ahaa labadaa ragcadood marka la tukado in la atixiyaadsado marka markii la ziyaadiyey salaada rubaaciga ama afartaa laba kale lagu daray dee ziyaadadaasi meesha kamay saarin atixiyaadkii waajibka ahaa ee sidiisii buu waajib u yahay laakiin dheeraadun baa lagu daray laakiin taa ishkaal baa ku soo arooraya waxaa la odhan karaa labada lagu daray ma labada horaa mise waa labada dambe ile labada way ixtimaashaa labada labadii ragcadood ee markii hore faralka ahaa labada lagu ziyaadiyey ma labada horaa mise waa labada dambe haddii la yidhaahdo waa labada hore ayaa atixiyaadku inuu waajib yahay taasi ay daliilu noqon lahayd laakiin dee waxay ixtimaasha ay aqbali kartaa labada la ziyaadiyey inay yihiin labada dambe inay yihiin calaa kulli xaal sidaynu axaadiidtaa ku aragno iyo awaamirtaas atixiyaadka hore waa waajibun min waajibaati الsalaaة idaa tarakahu اlmusalii camdan baطalat salaatuhu qofka tukanaya hadduu ogaan uga tago salaaddiisu way buraysa wa hada xukmu lwaajibaat waajib waajibaadka salaada ka mid ah haddii musaligu ogaan uu uga tago salaaddiisu way buraysa wa idaa tarakahu sahwan wajaawaza maxallahu jabarahu bisujuudi sahwin walam yajib calayhi alityaanu bih shaygaa waajibkaa haddii uu ilaabo qofka tukanayaa hadda rukun maaha waa waajiba iska ilaali waajibkaa hadduu ilaabo qofka tukanaya oo meeshiisiina uu dhaafo macnaa atixiyaadkii ayuu meeshiisii dhaafay oo qiyaamkii ka dambeeyey uu si dhammaystiran u galay oo si dhammaystiran isagoon isu taagin hadduu xusuusto waa inuu ku noqdo laakiin hadduu si dhammaystiran isu taago atixiyaadkaa uu ilaabay dabadi sujuudu sahwiunbuu ku kabayaa inuu ku soo celiyaana waajib kuma aha xadiidkan ayaana u daliila haddii la idhaahdo haddaba xadiidu lmusii salaatah waxyaabaha lagu sheegay soo inagii nidhi waa arkaan maadaama atixiyaadkan hore rasuulku uu amray uu kuuri idaa jalasta fii wasati asalaa faطma'ina waftarish fakhidaka alyusra uma tashahad muxuu atixiyaadkani rukun u noqon waayey maynaan odhan waxaa lagu sheegay xadiidu lmusii salaata waa wada arkaan waxaan nidhi wixii daliiluu tusiyey inaanu rukun ahayn rukun maaha asalku waa inay arkaan yihiin waxyaabaha rasuulku u sheegay ninkaas salaadiisa xumeeye laakiin haddii la helo daliil tusinaya inaanu rukun ahayn rukun noqon maayo atixiyaadkan hore inaanu rukun ahaynna daliil baynu u haynaa daliilkaasina waa xadiidkan aynu sharaxaynaa hadda hadduu rukun yahay rasuulku kuma kabe inuu sujuudu sahw horta rukunkaasi ayuu ku soo celin lahaa marka xadiidkani wuxuu daliilu yahay un atixiyaadka hore inaanu rukun ahayn ee daliiluma aha inaanu waajib ahayn baabu tashahudi atixiyaadkii buu baab yahay fi lula ey fi ljalsati اluulaa fadhiga hore ee laba ragcadood marka la tukado la fadhiisanayo la atixiyaadsado atashahud marka waxaa atixiyaadka loogu bixiyey lianna fiiha shahaadataan waxaa ku jira shahaadateynka shahaadateynkuna dee waa ashrafu maa fiih waxaa ku jira ama kelimaadka uu ka kooban yahay kuwa u sharafta badan weeyi walihaada baa loogu magac daray aluulaana halka wuxuu uga jeedaa aljalsa aluulaa manaa fadhiga hore ee la fadhiisto marka qofku uu tukado laba ragcadood qaala xadatanaa qutayba bnu saciidi qaala xadatanaa bakru can jacfar bni rabiica can ilacraj can cabdillaahi bni malik bni buxayna qaala wuxuu yihi sallaa bina waxaana tukiyey rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam adduhra salaadii duhuur buuna tukiyey faqaama waa istaagay wa calayhi juluusun iyadoo fadhi dushiisa uu yahay wa hada min jumlati aladila alatii istudila biha calaa wujuubi atashahud alawal waa xadiidkan ama lafdigan uu ka mid yahay adilada loo daliishaday atixiyaadka hore inuu yahay waajib halka looga daliishadayna waa kuu muuqataa faqaama waa istaagay rasuulku markuu laba ragcadood tukaday goormuu istaagay wa calayhi juluus waxaal calayhi juluus dee calaadaasina waxaay ka mid tahay siyaq lwujuubka ayay ka mid tahay dila calayka kada walilaahi calى اnnaas xiju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila falama kaana markuu ahaaday fii aakhiri salaatihi salaadiisa aakhirkeedii mid ku jira sajada waa sujuuday macnaa intaanu salaamo naqsan sajdatayn laba sujuudood wahuwa jaalisun isagoo fadhiya axkaamta markaa sujuudu sahwigu baabkeeda ayay noogu iman doontaa laakiin atixiyaadka hore xukunkiisa ayuunbaa abwaabtani ay ka hadlaysaa atixiyaadka hore iyo atixiyaadka dambe waa isku mid waxa la akhriyayo iyo ereyada la odhanayaa wax farqi uma dhexeeyo baabu tashahudi atixiyaadkii buu baab yahay fi alaakhirati ay fi ljalsati alaakhira fadhiga dambe oo a marka afar ragcadood la tukado ama saddex la fadhiisanayo atixiyaadkii lala imanayey qال xdثna أbو نعيم qال xdثna الأعmش عن شhقيq بن سلمة qاala wuxuu yihi qاla cبdاللhi وcبداللhi بن مسعوud kunaa waxaanu hayn إida صlayna markaanu tukano khalفa النabiyi slى الlهu عalيه وasلم rasuulka aanu ku daba tukano qulnaa waxaanu odhan jirnay السlاam عalى جibrيila salaami jibriil dushiisa ato وmika'يila aلsalaamu calىa fulaani wa fulaan salaani hebel iyo hebel dushooda ha ahaato marka xadiidkani waa mukhtasar waxaana riwaayaadka qaarkood ku soo arooray inay odhan jireen aلsalaamu calى اllahi min cibaadih salaami ilaahay dushiisa ha ahaato salaantaasoo xagga addoomihiisa ka timi assalaamu calaa jibraa'iil assalaamu calaa mikaa'iil assalaamu calaa fulaan wa fulaan fulaan iyo fulaankaasi waayo may ahayn dad bani aadam ah ee waa malaa'igta kuwa ka mida ayay magacaabi jireen oo waata ku soo aroortay riwaayadda acmash fanacudu min almalaa'ikati maa shaء allah manaa markaanu sheegnay jibriil iyo mikaa'iil malaa'ig kaloo fara badan baanu tirin jirnayo iyagana aanu salaami jirnay faاltafata ilayna waxaana soo daymooday rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam sida riwaayad kale ay caddeeyeen waa markii salaada uu ka baxay uu rasuulku soo daymooday falama اnsarafa الnabiyu aqbala calayna biwajhi rasuulku markuu salaaddii ka baxay ayaa uu nagu soo qaabilay wejigiisa faqaala wuxuu idhi ina allaha ilaahay huwa asalaamu isaga ayaaba assalaama oo wuxuu inkirayaa assalaamu cala allah oo ilaahay salaamada iyo badbaado laga badbaado min alaafaat waalcuyuub waannaqaa'is isaga ayaa bixiyaba marka addoomihiisa ilaahay ugama baahnaa inay ilaahay subxaana wa tacaala ay yidhaahdaan assalaamu cala allah assalaamna waa ismun min asmaaءi illaah waa magac ka mida ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisa macnuhuna waxa weeyaan minhu badaأa asalaam wa ilayhi yacuud manaa asalaam oo ah badbaadado asalaama xagga ilahay bay ka timaadaa waana sifo ilaahay u noqonaysa subxaanahu wa tacaala oo ilaahay dee in looga mahadnaqa mooyaane maaha in la isticmaalo hadal markaa tusinaayo in ilaahay loo ducaynayo oo ilaahay laa yu laa yudcaa lahu bal huwa almadcuwu fii jamiici alxaalaat ilaahay looma duceeyo ee isaga ayaa aka la baryo xaaladaha oo dhan oo wax loo weydiisto faidaa sallaa markuu tukado axaduku midkiin falyaqul ha yidhaahdo marka atixiyaadkan dambe ka hore xukunkiisa waa tilmaanay isagana sidii oo kale ayaa la ysugu khilaafay culimada qaarkood waxay yidhahdeen isaguna waa sunne sida atixiyaadka horeba sunne uu yahay daliil markaa cadna kuwaasi ma hayaan culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa rukun min arkaani الsalaa waana sida ay madaahib اlfiqiya ay u badan yihiin inuu rukun yahayna waxaay u deliishadeen xadiidkan ibnu mascuud waxaa ku soo aroortay kunaa naqulu qabla an yufrada calayna الtashahud waxaanu odhan jirnay intaan tashahudkana lagu faral yeelin aلsalaamu calى اllah min cibaadi kuna la nadri ma naquul qabla an yufrada calayna atashahud mar haddii markaa in la faral yeelay markii dambe uu tilmaamay ibnu mascuud taasi waxay tilmaamaysaa bay yidhaahdeen inuu yahay rukun laakiin waxaad moodaa isticmaalkii sharciga ahaa iyo macnihii istilaaxiga ahaa in ay isku mid ay ka dhigeen culimada sidaa yidhi oo had yo jeer ale fardun waxay u isticmaalaan fuqahadu waa magacay u isticmaalaan arkaanta laakiin dee marka xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku soo arooray macnaha noocaasiya un in looga jeedo ma aha ee shaygaasi inuu waajib iyo unbay kelmaddaasi tusinaysa oo farada iyo fardun iyo waa min siyaqi alwujuub waa kelimaadka loo isticmaalo marka la tilmaamayo shayga waajibnimadiisa laakiin waajibnimadiisu heerkeebay gaadhsiisan tahay miyay gaadhsiisan tahay shardinimo ama rukunnimo mise ma gaadhsiisna taasi waa masale kale oo dee ay tahay daliil kale in laga raadiyo laakiin kelimatu farada wax wujuub ka badan tusin mayso oo rukunnimo dee markaa kuma cadda qowlka saddexaad wuxuu in la yidhaahdo atashahudu alakhiir atixiyaadka u dambeeya salaada ama atixiyaad labaad ha noqdo ama atixyaadba yaanu ka horreynin sida salaatu subax oo kale waa waajib min waajibaati salaa wuxuu la xukum yahay uun atashahud alawal atixiyaadka hore ayuu la xukum yahay qowlkaasi ayaanad moodaa wallahu aclam inuu yahay qowlka raajixa waayo ma hayno daliil tusinaya atixiyaadkaasi inuu yahay rukun oo ku cad culimaduna iskumay waafaqiina sida aynu sheegna waa isku khilaafeenoo qaarkood baa ku sheegayba atixiyaadka dambe sunne laakiin adiladaasi sida farada iyo falyaqul ataxiyaatu lilaahi iyo fii kulli rakcatayni taxiya iyo waxay tilmaamaysaa inuu yahay waajib min waajibaati salaa haddii ogaan looga tagana salaaddii waa ka guraysaa qofkaa ogaan uga tegey haddii la ilaabana sujuudu sahwi baa lagu kabayaa oo loo noqon maayo haddii maxalkiisa la dhaafo falyaqul ha yidhaahda ayuu yihi rasuulku ataxiyaatu lilaahi wاsalawaatu wاطayibaatu aلsalaamu عalayka ayuha الnabiy waraxmat اllahi wbarakaatu aلsalaamu عalayna wعalى cibaadi اllahi الصaalixiin fainakum idinku idaa qultumuuha haddaad tidhahdaan kelmadda kelmadda ah wacalaa cibaadi اllahi الصaalixiin asaabat waxaa dacwadaasi iyo ducadaasi ay ku dhacaysaa kulla cabdin addoon kastoo lilaahi ilaahay u sugnaado saalixin wanaagsan oo fi samaa'i samada jooga waalardi dhulka jooga ashhadu an la marka waa jumla muctarida intaasiyo dee atixiyaadka ka mid maaha fa inakum idaa qultum ilaa waalardi atixiyaadka ka mid maaha ee kelmadda ah wacalaa cibaadi illaahi saalixiin inay caam tahay oo addoomaha ilaahay saalixiinta oo dhan ducadaasi ay gaadhayso ayuu rasuulku muujinaya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamada cabduhu wa rasuuluh intaas ayaa insha allahu tacaala aan ku joojin doonaa dersiga ma wadi karo intaa wax ka badan wallahu aclam sal la ala